والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليiما كثيiرا waxa inoo dhammaaday baabkii ku saabsanaa alwuضuء sheekhu raximah الlahu taعaalى wuxuu u qaybiyey axkaamta weysada furuud iyo sunan furuuda arkaantii buu uga jeedaa waa lix buu yidhi sunnayaashana in doora ayuu ka sheegay waxaa markaa weysadii ka maqani waa nawaaqidii ama asbaab alxada iyadana weysada waaba ka horraysiiyeyba waxaan u horraysiiyey inay yihiin arrimaha marka ay dhacaan qofkii markaa weyse laga rabo gaaraan hadduu doonayo waxa weeyaan inuu tukado waxyaabaa markaa sunnayaasha weysada uu ku daray waxaa ka mida wayaakhudu ashaaku bilyaqiini markuu sunnayaasha ka hadlayay buu dhexgeliyey sunnayaasha ka mid maahe horena waa u soo sheegay mualifku weysada dhexdeeda markii aynu maraynay in haddii uu shakiyo markaa yaqiinta uu qaadanayo taa hore markaa waxay ku saabsanayd haddii uu ka shakiyo xadakii iyo wuduugii xada buu isku hubay wuxuu ka shakiyey inuu weysaystay amaba se tahaaru isku hubo wuxuu ka shakiyey xadakii inuu dhacay yaqiintu qaadanaya halkana wuxuu hi wayaahudu ashaaku bilyaqiini markaa tani taa waa ka duwan tahay oo wuxuu u celinayaa qadiyadda ku saabsan taliidka wa taliiu algasli wاlmasxi wayaahudu ashaaku bilyaqiini xubnihii waa inuu saddex meedha buui madaxiina saddex u masaxaya ta madaxa waa ka hadalay marka haddii uu ka shakiyo tusaale ahaan tirada uu maydhay xubintii wejigii oo kale ama gacantii ama lugtii inta uuba ayuu qaadanayaa oo shakigana wuu tuurayaa oo tusaale ahaan wuxuu ubaa inuu laba jeer maydhay wejigii markii saddexaad ayuu ka shakisan yahay wuu tuurayaa markaa markaa uu ka shakisan yahayoo saddex yaqiina ayuu maydhaya waa sida sharaxba u kornaya kamaa low shaka fii cadadi rakacaat saasoo kale weeye waayo dee asalku waa waa cadamu ziyaada inaanay ziyaada dhicin marka hadduu ka shakiyo markanima markii saddexaad baa mise waa mar zaa'id oo saddexdii dheeraad ka ah asalku waa inaanay ziyaada jirin weeye markaa uu ka shakisayna waa tuuraya masalada saasuu uga jeeda waaye markuu ka hadlayay mualifku raximah اllahu tacaala adkaarta weysada wuxuu hi waxadaftu ducaaء اlacضaaءi id laa asla lahu oo halkaa wuxuu sheegay inuu kitaabka wax ka gooyo waxyaabaha uu ka gooyeen waxaa ka mid ah ducada uu sheegay muxararku in la akhriyayo xubin kasta marka la maydhayo weysadeeda la maraayo taa waan jaray buu idhi marka jarista iyo tuuristaana wuu cilay wuxuu hi id laa asla lahu marka xale halkaa markaan macanaynayay id malaa carabku wuxuu igaga dhacay inaan darfiyo u macneeyey waa tacliil bay faa'iideynaysaa id cille laa asla asal lahu isaga uma sugnan id laa asla lahu waxay ka dhigantahay waayo asal baanay lahayn ducooyinkaa iyo adkaartaas marka id tacliil bay halkan faa'iideynaysaa qaala raximah اllahu tacaala baabu walaalaha qaarkoodna waa igu baraarujiyeen jazahum اllahu khayran wbaarak allahu fiihim baabu masxi اlkufi aadaakani baabu bayaani axkaami masxi اlkufi kufka masixitaankiisu axkaamta ay leedahay ama masxigaasi uu leeyahay caddayntii la caddaynayey ayuu u baab yahay marka almasxu waa maxay almasxu waa imraaru alyadi mabluulatan cala shay masxi haddaad maqasho waa gacanta oo qoyan in shay la dulmariyo kaasaa masxi la yidhaahdaa waa masxulkuf weliba marka laga hadlaayo waaye alkufna waa inoo iman doonaa kufku kuf waxaa la yidhaahdaa wixii u samaysan labadaa lugood in la geliyo ee maxalulfardigana qarinaya intii meedhisteedu ay waajibkahaydo lugta ka mid ahaydna qarinaya shardi maaha inuu jildi ama haragu ka samaysnaado hadduu doonayo quraarada ka samaysnaado ama shay shafaaf ah oo lugtii laga dhex arkayo laakiin biyaha celinaya ama loox lagu socon kara ha ka samaysnaado ama jildi ha ka samaysnaado bal sida aynu sheegi doonno saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim wixii xataa suuf ka samaysan ee biyaha haddii lagu shubo aan celinahayn ayay magaca khuf siiyeen almasxu cala alkhufayn wuxuu yihi sheekhu raximah ullah yejuusu waa bannaan yahe almasxu cala alkhufi baa bannaan khufkii in la masxo markaa khufayni inuu idhaabaa fiicnayd baabu masxi lkhufayni laakiin dee jinsigii buu u jeedaa khufafka la masaxaana dee waa laba ka midigta ku jiriyo ka bidaxa ku jira haddaanu qofku luqura lahayn yejuusu waa bannaan yahay buu hi almasxu cala alkhufayni baa bannaan labadii khuf in la masaxaa bannaan filwuduu'i waysada dhexdeedii buu bannaan yahay marka xukumkiisii wuxuu ka dhigay jawaas buu ka dhigay waajib ma aha in la masaxaa teebaa fadli badan qofkii in la masaxo haddii lugta uu ku jiraya in laga saaro oo lugta la maydho waxay yidhaahdeen markaa shaaficiyadu in la maydho lugta ayaa ayaa wanaagsan oo afdala waa dee iyada ayaa asalkii ah xaalado ay ka soo reebaan waa jirtaa sidaa haddii waxa weeyaan dee qofku sunnanimadeedii uu diidan yahay oo kale culimada qaarkoodna waxay fadilaan almasxu cala alkhufayn sida saxdiina waxay tahay midna ma fadli badna goonihiisa uma fadli badna masxiga iyo qusliga in lugtii la maydho intaa khufkii laga saaro iyo in khufka dushiisii la masaxo ka ashalka ayuunbuu qofkuna samaynaya oo haddii ay u sahlan tahay inuu lugtii maydho khuf aanu xidhnayn isku kalifi maayo inuu khuf gashado u masaxo haddii qofkii uu xidhan yahayna isku kalifi maayo inuu lugta ka siibo oo deetana lugtii u maydho nebiguna calayhi salaatu wasalaam marba xaalkiisu sida uu yahay ayuunbuu yeeli jiro lugihiisu haddii ay bannaan yihin oo khufaanu ku jirin waa maydhi jir haddii khufuu ku jirana nebigu calayhi salaatu wasalaam ma bixin jirine waa masixi jiray xaaladaha qaarkood waa dhici kartaa arrin khaarijiyoo ka baxsani inuu fadilo almasxu cala alkhufayn sida qofku inuu uga qasdiyo ixyaa sunna arrintaasi inuu nooleeyo oo ahlulbidac tusaale ahaan diidan almasxu cala alkhufayn baa meesha ku badan marka inuu nooleeyaa buu doonayaa xaaladaasoo kale dee masxiga afdal baa la odhan karaa sababtaasi awgeed filwuduu'idu waa qaydo wuxuu meesha ka saarayaa qusligii iyo isaalat najaasa oo qofka haddii maydhasha ay ku waajibto lugihii inuu maydho ayaa laga rabaa ee inuu khufkii lugta ku jiray masaxaa ka gudi maysa markay arrintu maydhastahay waana sida uu tusiye xadiidka safwaan ibnu casaal oo ilaa min janaabatin amaranaa rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam ida kuna calىa safari an laa nanzica khifaafana min bawlin aw haa'iطin aw nawmin walakin min janaabatin janaaba haddii ay ku dhacdo qofki isagoo khufkii xidhan waxaa janaabada la mida waxyaabaha kale meedhashada waajibiya sida damulxayd iyo damunifaas muddadii ha uba harhsanaato yaanay ka dhammaanbe inuu bixiyo oo lugihii uu maydho ayaa ku waajibaysa waxaa kaluu ka ixtiraazaya isaalatu najaasa oo haddii lugtiisii najaasa ay marto oo khuf uu xidhan yahay khufkaa inuu masaxaa suulintii najaasada ka gudi maayo saa awgeed buu wuduuga ugu qaydo uhi yajuusu waa bannaaye almasxu cala alkhufayni fi lwuduu'i buu bannaaye ay laa yajuusu fi lgusli walaa fi isaalati najaasa lilmuqiimi buu u bannaaye qofkii nagaa yowman walaylatan habeen iyo maalin buu u bannaaye walilmusaafiri musaafirkiibaa almasxu cala alkhufayn u bannaaye waysada dhexdiisa ay safara qasrin oo safarkii awiilka ahaa ee safaru qasriga salaada lagu gaabin karayay rabadaanna macnaa dhexdiisa in la afuraa ay bannaanayd alaaatan ay alaaata ayaamin saddex maalmood ayuu musaafirkii u bannaanyay bilayaaliha ay maca layaaliha iyadoo ay la socdaan saddexdaa maalmood habeenadooduna waa xadiidka cali baa sidaa tusiyey imaam muslim uu saxiixiisa ku soo saaray iyo axaadiid kale oo oo tiro badan wuxuu idhi min alxadai muddadaasi oo tabtadiu ka bilaabmaysa min alxadai xadadka yani xadadka u horeeya ee xidhashada ku xiga bacda lubsin xaalo xadadkaasi uu dhacay xidhasho dabadeed uu dhacay oo markaa habeenkan iyo maalintan qofkii muqiimkaa uu masixi karo masxiga uu wadi karo iyo saddexa maalmood iyo habeenooda musaafirku wadaya goormay ka bilaabmayaan ma markuu xidho ayaa looga tirinaya mise marka weysadii uu ku xidhay ay ka jabto mise marka u horaysee u masaxo madhabku wuxuu yahay marka uu xidho looga tirin maayo ee waxaa looga tirinayaa xadadka u horeeyaa markuu ku dhaco oo weysadii uu ku xidhay ay ka jabto xidhashada dabadeed taas ayaa looga tirinayaa waxaanay arrinta noocaasa markaa ku cileeyeen waxay dhahan waa cibaada muwaaqata almasx cala alkhufeyn waa cibaado wakti leh fa kaana ibtidaau waktiha min xiini jawaazi ficliha mar hadday tahay cibaado wakti leh dee wakhtigeedu wuxuu bilaabmayaa markay samaynteedu bannaanaatee u horaysa almasxu cala alkhufeynna qofkii goormuu u bannaanaanaya il isagoo weyse qaba masixi maaye marka weysadii uu ku xidhay ay ka jabto ayaa almasxu cala alkhufeynkii qofka uu u bannaanaanaya waxaa markaa culimada qaarkood ay ku tegeen waliba culimo badana madhabka axmedna ah ana almuddata tabda'u min almasx muddadu waxay ka bilaabmaysaa masxiga u horeeya oo weyse jabka u horeeya ka bilaabmi mayso marka u horeysa uu masaxo ayaa looga tirinaya hadduu tusaale ahaan iska xidhnaa maalin dhan oo aan weli masixitaankii bilaabin maalintaa loo tirin maayo markuu masixuun baa loo tirinaya waxaana arrinta noocaasi ay ku sababaysan tahay lianna aladillata ja'at bitawqiiti lilmasxi waayo adiladu markii ay ka hadlaysay muddada la masaxayo dee waxa muddadii ay ku xidhay masxigay ku xidhay oo callaqat ilxukma bilmasxi kaa markaa xukumka lagu xidhay ayaa muddadu qofka uga bilaabmaysa oo masixitaanka ugu horeeya alimaamu nawowi raximah llahu tacaala laftiisu wuxuu yidhi wahuwa almukhtaaru alraajixu daliilan isagoo axaadiidaa daliishanaya waa qowlka la doortay maaha madhab ahaan ee daliil ahaan madhabku waa sida alan ku qoran laakiin nawowi baa raximah llahu tacaala sidaasi doortayoo dee axaadiia xukumkii masriga ku xidhay ayuu u daliishaday sidaasi ayaana raajixa wallahu aclam inay muddadu ka bilaabmayso masixitaanka u horeeya fain masaxa buu idhi hadduu masaxo qofkiisii xadaran ay fii xadarin negi hadduu ku masaxo masxigii buu bilaabay isaga oo muqiima uma dabeetana saafara uu safro iyadoo muddadii weli aanay ka dhammaan ayuu safray aw cakasa ama arrinka ayuu cakisay oo xagga kale uu u rogay oo masaxa safaran isagoo safar ku jira ayuu masxiga bilaabay uma aqaama dabeetana safarkii ayuu ka yimiyo qof muqiima ayuu isu bedelay lam yastawfi ma dhammaystiranayo muddata safarin safar muddadii ma dhammaystiranayo saddex maalmood iyo habeennood ma masixi karo hadduu masxiga bilaabo isagoo xaadira uu safro masxa xaadirin uunbaa loo ogolya hadduu safar ku bilaabo oo muddadii oan dhammaan uu xaadir noqdo qof muqiima uu noqdo saddex maalmood iyo habeenoood masixi maaye masxa xaadirin uunbaa loo ogol yahay sababtu waxay tahay waxaa ku kulmay masxigiisaasi oo dee cibaado ah asafar walxadaru baa ku kulmay oo masxigiibaa qaybin waxay dhacday fi safar qaybin waxay dhacday fi lxadar labada xaaladoodba qaacidada fiqigiina waxay tidhaahdaa ida اjtamaca asafaru walxadaru fi lcibaadati gulliba alxadaru haddii cibaadadii ay ku kulmaan safar iyo xadarnagi baa ku kulmay labadaa xaaladood ayaa ku kulmay xukumka waxaa la siinaya alxadaru baa la siinaya oo salaad buu xidhay isagoo musaafira isagoo weli salaaddii ka bixin buu muqiim noqday salaadaasi salaatu xadar buu ka dhigaya salaad buu xidhay isagoo oo muqiima isagoo salaaddii ku jira ayuu safro safar uu galay salaaddaa salaata musaafirin buu ka dhigaya sababta xadarka xukunka loo siiyeyna waxa ay tahay lianna alasla huwa alxadar insaanka negi ayaa asal u ah safarku waa shay caarido wey oo soo dariya marka isaga ayaa xoog weyn qaacidadana culimmadu waxay ka farciyaan qaacidada odhanaysa ida ijtamaca alxalaalu walxaraamu qulliba alxaraam haddii shaygii ay ku kulmaan wax xaaraantimaynaya iyo wax xalaalaynaya ka xaaraantimaynaya xukunka la siiya marka taasay farac ka tahayoo dee safarkii wuxuu xalaalaynayaa masxigii in la sii wado xadarkiina wuu diidaya oo wuu xaaraantimaynaya markaa kii wax xaaraantimaynayey ayaa xukumkii la siiyey wuxuu idhi wa sharuhu halkan wuxuu kaga hadlayaa almasxu cala alkhufeyn shuruuddiisii ayuu ka hadlaya wuxuu idhi washaruhu ay wa sharu jawaazi lmasxi cala alkhufi khufkii in la masaxo bannaanideeda waxaa shardi u ah an yulbasa in la xidho khufkii bacda kamaali uhrin uhri dhammaystirankii kadib waa in la xidho ahaaro dhammaystiran oo xadaulakbar iyo xadaulaqar labadaba daa'ir qofku uu ka yahay isaga oo ku sugan qofku waa in uu waxa weyaan khufkii waa inuu xidho waxaana u daliila xadiidkii muqiira oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu doonay khufkii inuu ka bixiyo wuxuu uhi dachumaa fa innii adkhaltuhumaa daahirayn markaa masxigii uu doonaya inuu masaxo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sababay labada khuf inuu xidhay iyadoo labadiisa lugood dahaaro dhammaystiran ay qabaan markaa tuhrigii waa nakireeyo wuxuu yidhi an yulbasa bacda kamaali tuhrin marka waxaa soo gelaya tayamumkii oo isagoo gebagabaystay oo dahaaro gebagabaysi qaba hadduu xidho iyo haddii uu xidho isagoo tahaara maa'iya qaboo biyo ku weysaystay labadaba waxa weeyaan masxigii waa u bannaanya waa u ansaxaya wuxuu yidhi saatira maxalli fardihi isaga oo ah waa shardigii labaad saatira maxalli fardihi yacnaa faralkiisa meeshiisii isaga oo asturaya oo qarinaya yacnaa lugtaa maxalulfardigeedii isagoo qarinaya ama isagoo ah mid qarinaya maxalufardigu markaa de waa alqadamkii waa gomadii ilaa kacbeynka laga gaadho markaa taasina waa shardi oo maxalufardiga waa inuu qarinaayo oo uu ka qarinayo xagga hoose iyo dhinacyada xagga sare inuu ka qarinayaa shardi maaha cala saxiix inuu markaa lugta midabkeedii qarinayaana shardi maaha oo hadduu shafaaf yahay oo laga dhex arkayo midabkii lugta laakiin lagu socon karo biyihiina uu celinaayo waa masxigii waa ansaxaya shardi maaha inuu midabkii qarinaayo laakiin inuu meeshaasi mid asturaya oo hareereeye uu yahay satrigii halkan ixaata looga jeeda inuu yahay ayuunbaa shardi ah waayo maxalulfardigii haddaanu qarin dee waxay noqonaysaa in inta muuqatana xukunkeedu maydhis uu noqdo inta qarsoonna masixitaan labadaasina dee meesha kuma wada kulmi karaan oo waa shaygii iyo shaygii bedelka ka ahaa labadaasi ma kulmi karaan daahiran daahir isagoo ah yacni an yulbasa bacda kamaali tuhrin saatira maxalli fardi maxallo fardigiisa xaalo u yahay mid qarinaya daahiran xaalo uu yahay mid daahira yacnaa khufki oo qofku haddii uu yahay laftiisu mid najaasa oo harag aybaaba laga sameeyeyba ama harag doofaar ama waa mutanajis oo najaasa ayaa marsan masixitaankiisu ansixi maayo leannu laa yumkinu asalaatu fii waayo kuma tukan kara de qofkana marka horeba waxaa loogu ruqseeyey almasxu cala alkhufeyn inuu ku tukado kanna kuma tukan karo yumkinu ay suurtowdo tibaacu lmashyi socodkii isdabagelkiisa fiihi isaga lagu socdo iyadoo isaga la geshaye lagu socdo litaradudi musaafirin musaafir noqnoqoshadii loo socdo lixaajatihi xaajadiisa uu noqnoqdo qofku waa inuu yahay mid lagu socon karo waa inuu yahay haddaan markaa laguba socon karin dee wuxuu qofkii u tarayaan jirinba xaajada iyo baahida qofku u qaba awgii inuu xidhnaado ayaa loogu ruqseeyey masixitaanka marka haddaanu kuba socon karinba dee xaajadii maba jirtaba baahidii daraaddeed qofka loogu ruqsiiyey isagaaba dee dhibaato ku ah inaanu ku socon karin waxaa sababi karaa inuu culus yahay oo dee birba tusaale ahaan uu yahay ama inuu adag yahay oo dee lugtii uu mudayo sida inuu loox yahay oo kale amaba se aad buu u ballaadhan yahayoo qofkii markuu isiraado dhaqaaqe uu tallaabo qaadaba uu ka siibanaya taasaan loogu socon karin ama cidhiidhi buu ku yahay oo aad buu u hayaa markuu dhaqaaqa bilaabana mid dabcayo ballaadhanaya ma aha markaa dee shayga qofka aadka cidhiidhiga uga aadka u haya waa jarayaayoo dee qofkii kuma socon karo waayahay haddaba socodkii maxaa daabid u ah ama xad u ah socod intee leeg waa in lagu socon karo goormaa la odhan kara waa lagu socon karaa marka socod intee leeg lagu socon karo waa socodka uu socsocdo ee uu noqnoqdo qofka musaafirka ah ee uu u noqnoqdo xaajadiisa xaajadiisu waa maxay sida inuu biyihii soo qaato inuu meeshii heeryada u dhigtay oo kale alaabu kala soo baxo inuu xaabo iyo waxyaabaha noocaasa meelahan dhowdhow uu ka soo gurto si uu dab u shito socodka noocaasa waa inuu geli karo haddaanu socodka noocaasana qofka aanu ugu fillayn dee qofkaasi xaajaba qofka uma hayso oo sabab loogu ruqseeyo masixitaankiisu ma jirto culimmada qaarkood intaa waaba ka badiyeenoo waxay yidhaahdeen waa masaafatu qasri waa in lagu socon karo masaafo waxa weyaan salaada lagu gaabin karo waa marxalataynkii halkaasay gaadhsiiyeen qiila waxa la yidhi buu yidhi wa xalaalan xalaal xaala uu yahay qofku ayaa markaa la masixi karaa waa inuu qofkaasi yahay qof xalaala xalaashii waxaa laga ixtiraazayaa qofkii markaa maqsuubka ama masruuqa ah ciddii lahayd laga dhacay amaba se laga xaday qiilkani markaa wuxuu ku binaysan yahay qaacidada odhanaysa alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi oo macsiya sabab uma noqon karto rukso qofku macsiyo uu sameeyey rukso kuma gaari karo marka waxay leeyihin hadduu xidhayo khufuu cid ka soo dhacay ama uu ka soo xaday dee waa macsiyo xidhnaanshaha khufkaas masxigina waa rukso marka macsiyadaasi ruksadaa ma gaadhsiin karto musafarulmacsiyo kale ayay kala dhigayaan kala mid dhigayaan markaa kan qiil buu ka dhigo dee waa daciif alasaxu markaa waa maxay oo qiilkan dee muqaabilkiisa ah annahu laa yushtarau an yakuuna xalaalan shardi maaha qofku inuu xalaali hadduu xidhan yahay qof booliyo dadkii lahaa uu ka dhacay ama uu ka xaday dee haysashada uu haysto mid dembaabay buu ku ahaanaya oo aaim buu noqonaya laakiin masxigii uu masaxay wuu ansaxayaa sababtuna waay ta waana sida alakharuuna ay ku tegeen sababtuna waxay tahay لأن الف يsتوفى bه الرصة fku رksada lafteedii maaha رksadu waa waa masixitaanka markaa dee waxa lagu gaadhaa ama lagu oofsadaa fka رksadii oo inuu qofku masaxo waxa شhardi u ah in waxaanu xidhaya dee f uu yahay lاa أنhu الmujawiس للرksati waxa رksada baneeyey maaha رksada waa lagu oofsadaa oo weelkii la dersanaya oo kale waxa ruksada baneeye xalaal ka dhigay isagu maaha marka loogama qiyaas qaadan karo safarkii macsiye awgeed loo galay waayo safarku isaga laftiisa ayaa almujawisu lirukhas rukhaskiisii ka bannaynaya ee xalaal ka dhigaaya walaa yujzi'u buu yidhi gudi maayo mansuujun ay masxu mansuujin mid la sameeyey masixidii gudi mayso kaa la sameeyo laa yamnacu aan diidahayn ma aanay nufuuda maain biyo fulistood biyo inay ku fulaan oo ay galaan fil asaxi sida saxiixnimada badan waayo leanna horta xaa'il maaha laa yucaddu xaa'ilan mar haddii biyihii aanu celinayno biyihii isaga inta ay ka dusaan ay ka tafaan ay gaadhayaan jidhkii ka hooseeyey ama wixii ka hooseeyey dee xaa'il maaha oo wax dee lugtii iyo wixii ka sarreeyey kala teedaya maaha waxa la masixi karaana waa inuu xaa'il noqdo waa talabaade lannahu khufafka sidaasaa haalib u ahayd khufafka wakhtigaa la xidhan jiray bay leeyihin nebigu calayhi salaatu wasalaam uu masixi jiray axaadiian uu sheegay waxa haalib u ahayd oo xaaladoodu u badnayd inay yihiin dee khufaf celinaya biyaha fatansarifu nusuus اlmasxi ilayha nusuusta tilmaamaysa adilada tilmaamaysa khufka in la masixi karo oo dhan dee khufka noocaasa baa lagu qaadaya oo loo leexinaya in khufka noocaasa loo jeedo ayaa lagu fasiraya waaya waxaa markaa muqaabilu ah alasaxida waxaa muqaabilu ah in khufka masixitaankiisu mujziyo u gudaayo walow biyihii yaanu celinbe biyaha haddaba laleeya waa inuu celiyo oo waa shardi celintu biyaha u celiyaa waa biyahee maqoyaanka masixitaanka ka dhashayba mise waa haddii biyo lagu shubo biyo lagu afrago waa inuu biyaha celiyo waa laba weji oo fi lmadhaba hadalkaasi uu yidhi walaa yujziu mansuujun mansuujuntaa inuu iskaba daayaabahe waayo ama mid la sameeye ha noqdo ama si kaleba ha noqdee mar haddaanu biyihii celinaynoo biyihii ay ka dusayaan ama biyihii ay gelayaan oo dee dilaacyiya uu leeyahay ama aanu qaran lahayn biyaha uu ku celiyo dee shardigani sidiisaasuu ahaanaya markaa mansuujtu iyadu qayd maaha shardina maaha laa yushtaraan an yakuuna mansuujan masaladaaseeda haddaynu uga hadalno waxaanu leenahay qofku inuu biyaha celinayaa shardi maaha laba sababood awgeed sababta koowaad waxay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu khufkiisa masaxay khufka in la masixi karana uu sheegay oo uu mudeeyey muqiimkii iyo musaafirkiiba wakhtigaa dadku may haysan khufaf cusub oo adagoo markaa biyaha celiya khufafkoodu waxay ahaayeen kuwa dilaac iyo dalool labadaba leh bal mararka qaarkood baanay khufba haysanba haswatu daat riqaac waad garanaysa oo lugahooda dee marya ay ku xidhxidheen markii ay kaba iyo khuf adagoo ay ku socdaan labadaba ay waayeen waayeen walihaadaba wuxu yidhi alimaam sufyaan athawri raximah اllahu tacaala imsax calayhima maa tacallaqat bihima rijlaak whal kaanat khifaaf اlmuhaajiriina wاlansaar ilaa mukharaqa masax labada khuf inta aad ku socon karta ee lugta ay ku qabanayaan miyay ahaayeen khufafkii ay xidhnaayeen ansaar iyo muhaajiriin kuwa daldalool iyo dilaac le mooyaan wax kale miyay ahaayeen khufafkooduba saas ayay u badnaayeenba marka tan ay leeyihiin adilada almasx alkhufeyn ku soo aroortay khufkaan dalool iyo dilaac toona aan lahayne biyaha celinaaya ayaa lagu xambaaraya waxay len cagsigaa uga awlaysan ayaa khufafku sida kale ayay u badnaayeen inay dildilaac iyo dalool iyo intaba ay lahaayeen walaa jurmuuqaani buu yidhi walaa yujziu gudi maayo jurmuuqaani ay masxu jurmuuqayni laba jurmuuq masixitaankood fil adhari qowlka adharka marka la qabto marka jurmuuqu waa eray farisiya oo luqada carbeed ka mid noqday waana khufun kabiir oo yulbasu fowqa khufin waa khuf weyn oo khuf kale laga dul xidho khuf buu qofku xidhaya caadiya khuf kaloo weynoo lugtiio dee khufkii hore uu ku jira ay geli kartana u xidhanaya qabowga awgii ayaana loo xidhan jiray marka jurmuuqaankii jurmuuqaanku waa khufaan axaduhumaa fowqa alaakhar waa laba khuf oo qofku uu iska dul xidhan yahay labadaa khufe qofku uu iska dul xidhan yahay wuxuu leeyahay masixitaankoodu gudi maayo waxay ku sabaysantahay linudrat alxaajati ilay in loo baahda ayaa naadira masxiganna waxaa dadka loogu ruqseeyey baahida khufka loo qabo awgeed markaa ruqsadu waxay ku tacalluqaysaa uun khufkiis loo baahdo qofka qofka ama markaa isagu ha u baahnaado oo baahi ha u geyso ama yaanay baahi u geena laakiin sida caadatana khufku waa inuu noqdo khuf dadka ay baahi u qabato weliba si aan naadir ahayn qowlka muqaabilkiisu waxa weye yujzi labada khufee la yska dul xidhan yahay masixitaankoodu waa gudaya lianna alxaajata qad tadcuu ilay waayo inuu qofku laba khuf iska dul xidho dee xaajaa keeni karta mararka qaarkood xaajadu waxay noqon kartaa qabow daranoo jira xaajadu waxay noqon kartaa dhoobo iyo waxyaabo jira oo dee khufka quri aanu ka celinahayn markaa u baahdo inuu laba iska dul xidho masaladan jurmuuqaynka ku saabsani waxay leedahay suwar tan laysku khilaafsan yahay ee aladhar iyo muqaabilkiisa uu tilmaamay وإda kaana kul minhuma صaalxa lilmasi عalayh waa haddii labada khuf ee qofku uu iska dul xidhan yahay mid walba laga helay shuruuddii khufka lagu masixi lahaa maxalukhilaafku waa ka ayib haddii labada midkoodna aanu ahayn صaalix lilmasxi ka sariya ka hoose toona lam yasix almasxu qaطcan bay leeyihin madhabka dhexdiisa khilaaf kuma jiro ka hoosiya ka sare midna kumay dhammaystirmin shuruud اlmasxi cala اlkhufayn marka lama masixi karo suurada saddexaad waxay noqonaysaa an yasluxa alaclى lilmasxi duuna اlasfal kan saraa shuruuddii laga helay ka hoosena lagama helin xaaladaa saxa almasxu calayhi iyadana bilaa khilaaf kan sare mar hadduu hagaagsanyo shuruuddii laga helay ka hoose yaanu hagaagsanaanbe kan sare waa la masixi karaa waayo ka hoose wuxuu iska noqonayaa sidii dee maro lugta uu ku duubtay oo kale dabeetana iyadoo lugta ugu duuban khufkii u xidhay xaaladda afraad waxay noqonaysaa an yakuuna alasfalu saalixan lilmasxi ka hoose ayaa shuruudulmasxigii laga helay duuna alacla ka sarese lagama helin xaaladda noocaasa laa yasixu almasxu waayo masxigii kan sarana waxa weeyaan ku ansixi maayo shuruuddii maa laga helin kii hoosena dee gaadhi maayo marka suuradaas xaalad baa laga soo reebayaayo haddii ka sare uu leeyahay dildilaac iyo daloollo marka isaga gacantiiyo qoyan la dul mariyo qoyaankaasi kii hoose shuruudda laga helay uu gaadhayo xaaladaasi marka masxul asfalkii ayaa bannaanaanaysa wayajuusu waxaa bannaan buu yidhi mashquuqu qadamin masxu mashquuqi qadamin gomadiisa mid la dilaacshay masixitaankii ayaa bannaan macnaa ay dilaacsan tahay unbuu u jeedaa ama ha la dilaacay ama iska dilaacdeen kaasi oo shudda la adkeeyoo la xidhay oo meeshii dee dilaaca lahayd la xidhay oo taxan dee buurhka lagu xidhay waxyaabahaasoo kale ayaa lagu xidhay filaa saxi sida saxiixnimada badan waayo dee mar haddii dilaaciisii la xidhay lugtii horta waa qariy haddii halkaasi uu ka dilaaco xidhan biyo ay ka galaanna biyihii meesha suusadu ay kaga taallo ama baldhammadu kaga yaaleen ka gelayuunbay la mid yihin kuwaasina masxiga waxama yeelaan waa talabaadee dee mar haddii dilaacii la xidhay waa lagu socon karaa oo shardigaana waa la helay muqaabilulas halka waxa weeye mar hadduu dilaacsan yahayba hala xidhabee masixitaankiisu inaanu bannaanayn waayo waxay la mid tahay bay leeyihin inuu lugtiisa ku duubo harag yanaa sidii khuf uma samaysan waa harag iska furan buu lugtiisii ku duubay dabeetana waxbuu ku adkeeyey dee taasuunbay la midtahy sida aan haraggaa lugta uu ku duubee khuf aan ahayn aan loo masixi karin kanna loo masixi kara yidhahdeen laakiin sida saxdii waxay tahay in la masixi karo madhab ahaan iyo daliil ahaanba waaye halkaa haddaba marka ay ka hadlayaan khufka waxay soo qaadaan aljawrabaad madhabku wuxuu yahay sharabaadada inaan la masixi karin oo masxigoodu aanu gud ahayn waayo waxay leeyihin dee khuf maaha shuruuddiina laga wada heli maayo tusaale ahaan dee biyihii oo kale haddii lagu shubo dee sharabaadku celin maayo sharabaadkii markaa suufka ama nayloonkii waxaa ka samaysnaa oo biyihii way ka dusayaan saas ayay leeyihin in sharabaadada la masaxo axaadiida ku soo aroortay horta waa daciif xadiid almugiira ayaa ka mida ana nabiya calayhi salaatu wasalaam masax cala aljawrabayn sanadkiisa waxaa ku jira cabduraxmaan ibnu tharwaan weliba isagaa la keliyoobay warinta almasu cala aljawrabayn waxaana culimmadu leeyihin masalada waa ku khaldamayoo xadiidku almasu cala alkhufayn buu ah waa xadiidkii mugiira macruufka ah marka isagaa khaldamayoo masxu lkhufaynkii masxu ljawrabayn u bedelay walihaada xadiidka waa lagu inkiray oo aimo badan baa ku inkiray sida cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo thawri iyo ibnu maciin iyo alimaamu axmed iyo muslim iyo abu daawud iyo aimo fara badan baa ku qabsaday laakiin waxaan leehay almasxu cala alkhufayni waa jaais cala aljawrabayn sharabaadada in la masaxaa waa mid bannaan waxaa u daliilo bannaanideeda xadiidu thawbaan qaala amarana nabiyu calayhi salaatu wasalaam an namsaxa cala alcasaa'ib wاtasaakin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuuna amray markaanu qabowga uga cabannay inaanu masaxno alcasaa'ib waa maa yucsab cala alra's wixii madaxa lagu xidho weeye atasaakhiinna waa maa yusakhanu bihi rijlu waa waxa lugta lagu dugsiyo marka maraba lugta ha lagu duubo harag ha lagu duubo aan sidii khufya sharabaad midnaba aanu samaysnayn sharabaad ha xidhnaado qofku waxaasoo dhan wuu masixi karaa wax allaale wixii lugtaa lagu dugsiyo wuu masixi karaa qofku sababta xaajada qofka loogu baneeyeyna maaha uun inuu qofku ku socsocdo ee qofkii ha iskaba fadhiyo yaanu kuba socone dee xaajo kale ayaa u qaban karta sida inuu qabowgii iskaga difaacayo ayib in waxaasoo dhan la masixi karo ayaa xadiidkaa thawbaan uu ina tusiyo waxa weyaan uu inoo tilmaamay taasi waa daliilka koobaad xataa kabi buurhkaabaa soo gelaya waa khufya ziyaado waxaa kaloo u daliila arrintaasi saxaabada rasuulka ayay ka sugnaatay sida ibnumundir uu ku wariye kitaabkiisa alawsat saxaabo badan bay arrintaasi ka sugnaatay oo abu mascuud iyo cali bin abi aalib iyo anas iyo bara iyo abu umaamo iyo ayay ka sugnaatay saxaabaduna jawrabaanka khuf baabay u yaqaaneenba magaca khuf inay gelayaan bay u arkeen anas bnu malik wuxuu yidhi inahumaa khufaan walaakinahumaa min suuf waa laba khuf labada sharabaad wuu masaxay dad baa kula yaabay maxaad la yaabantihin buui waa laba khufe laakiin dee suufunbay ka samaysan yihin shardi maaha qofku inuu jildi ama harag uu ka samaysan yihin adduulaabi oo baa wariyey fi lkuna sanadkiisuna waa saxiix cabdulaahi bnu cumarna wuxuu idhi almasxu cala aljawrabayni kalmasxi cala alkhufayn masixitaanka labada sharabaad la masaxaa masixitaanka labada khuf la masaxaa buu la mid ibnu abi shayba iyo cabdirasaaq ba musanafaadkooday ku wariyeen sanadkiisuna waa xasan markaa sharabaadadii waa la masixi karaa saxaabadana waa ka sugnaato wax la yskula yaabo maaha dadka qaarkood oo arintaasi aad u fool xumeeya oo cidda samayse ku dhaleeceya ayaa jira sababtaasaan markaa adiladeeda aanu tilmaamin wayusanu waxaa la sunneeyaa buuhi masxu aclaahu xaggiisa sare in la masaxo wamasxu asfalihi xaggiisa hoosena in la masaxo khuuuطan layman ama jiidjiid loo masaxo oo bimacnaa gacantii sidaa loo dulmariyo oo haddii dee tusaale ahaan waxaan midab uu lahaan lahay oo kale layman ay ku samayn lahayd macnaa shardi maaha istiicaabku in qofkii meel waloo ka midaba masxigu inuu gaadho shardi maaha waaya masxulaclaa waa sida axaadiidu ay tilmaantay haddaanu xagga sare masixinba ee xagga hoose uu masixuu ku gaabsado culimmadu way isku waafaqsanyeen masxigaasi inaanu ka gudahayn haddii xagga saro oo qura uu masaxana axaadiidu waxay tilmaamaysaa inuu ka gudayo xagga hoose inuu raaciyaa sunno ma tahay waxaa xadiida ku soo arooray xadiiu mugiira ana nabiya masaxa acla alkhufi waasfalo xadiid daciifa weeye alkhamsa wariye nasaa'i mooyaane imaam bukhaari abu zurca ayaa daciifiyey waayo sida saxda waa inuu mursal yahay uu yahay min xadiii katib اmugiira can اnabiy calayh الsalaaة wasalaam oo sheegista sanadka mugiira lagu sheegay ay tahay khalad walihaada mar haddaan daliil saxiixa loo haynin xagga hoose in la masaxaa waa sunna odhan mayno xagga sare ayuunbaa la masaxaya wayakfi waxaa ku filan buu yidhi masxigii musamaa masxin masxi wax lagu magacaabi karo inuu qofku sameeyo ayaa ku filan waxaa magaca masxi qaadan kara oo yuxaadi ee yuqaabil qaabilaya alfarda ee maxala alfardi yacnaa meeshii meedhisteedu ay faralka ahayd waxaa masxiga lagu magacaabi kara oo meeshii meedhisteedu ay faralka ahayd macnaa qaabilaya oo ku dhacaya marka waxaa soo gelaya dee xaggii sare dhinacyadii xaggii hoose marka waxbuu ka soo reebo wuxuu idhi ilaa asfala rijli lugta xaggeeda hoose mooyaane iyo wa caqibihaa cidhibteeda oo haddii ile maxalfardigii bay ka mid tahay lugta xaggeeda hoose iyo cidhibtuba haddii lugta xaggeeda hoose uu masaxo ama cidhibta oo qura uu masaxo dee magacii masxi arintaa waa ku dhacaya waa qaadan karta arrintaas laakiin iyada waa laga soo reebayo masixitaanka xagga hooseo qura u masaxo ama cidhibta uu masaxo oo qura ama xagga hoose iyo cidhibtaoo wada socda iyadu ka gudi mayso falaa buuhi falaa yujziu masxigaasi gudi maayo cala almadhabi madhabku siduu yahay marka la qabto lannahu lam yerin masxiga noocaasi ma soo aroorin nebiga calayh salaatu wasalaam iyo saxaabada waxaa ka soo arooray almasxu cala acla alkhuf khufka xaggiisa sare in la masaxo ayaa ka soo aroortay marka waa musama almasxi waa in la helo oo weliba xagga sare ku dhaca marka hadalka mualifka waxaa laga fahmayaa haddii uu masaxo girgirada yanaa dhinacyada hadduu masaxo xaggii hooseoo qura ma masixin ama cidhibtii oo qura ee wuxuu masaxay girgirada oo qura xarfaha ay leedahay waxa weeyaan lugtu ayuu masaxay dhinacyada ayuu masaxay waxaa laga fahmayaa hadalka mualifka inay ka gudayso waayo maxalulfardigii wuxuu ka soo reebay oo qura lugta xaggeeda hoose iyo cidhibta markaa dee xarfihii waa ku jiraan girgiradii iyagu waa ku jiraan walihaada wuxuu yidhi annawowi qultu waxaan idhi waa ka daba tegay taasoo xarfu khufka girgirkiisu ama dhinaciisu ka asfali xaggiisa hoosoo kala weeye xagga hoose waxay kala mid tahay inaanu masxigeedu gud ahayn khufka hareerahaasi ayuunbuu ka masaxay dhinacyada wareeggaa lugta ayuu ka masaxay inuu xagga hoose ka masaxay bay la mid taho taasi ka gudi mayso mar haddaan masixitaan xagga sare uu ka masaxay aanay la socon wallahu aclamu buu yidhi marka musama masxi muxuu ugu filay wuxuu ugu filan yahay lanna shaarica callaqa alxukma bismi اlmasxi shaaricu xukumka wuxuu ku xidhay magaca almasx marka waa mulaq oo kaan nabiyu yamsaxu calaa khufey masxa rasuul lah calaa khufey yamsaxu almuqiimu yowma wاleyla wاlmusaafiru alaaثata ayaam layaaliyahuna marka masxigaa dee ficil ahaan loo sheegay waa mulaq wax allaala wixii masxi magaca qaadan kara ayaa soo hoosgelaya ama ha yaraado amabase waxa weyaan ha badnaadee tacmiimkuna waa hayru waajib bilitifaaq oo inuu qofkii meel waloo ka mida masaxo sida wejiga loo maydhayo kale uu ka dhigo taasi waa midaan waajib ahayn inaan inaan tacmiim ahayn oo tacmiimkii wada gaadhsiinta ka sokaysa la qadaraana dee daliil bay u baahantah mana jiro daliil odhanayo ulu ha la masaxo sida ay dee madaahibta qaarkood qabaan saddex meeloodoo meel ha la masaxo ama rubuc ha la masaxo dee taqdiirka noocaasi daliil buu bahay daliil lama hayo marka wixii magaca masxi qaadan kara ayaa almasxu cala alkhufeyn qofka uu kaga gudaya walaa masxa buuhi masixitaan lishaakin uma sugnaa mid shakisan fii baqaa'i lmuddati muddada baaqinimadeedii ka shakisan oo qofkii wuxuu ka shakisan yahay waa muqiimo habeenkiiiyo maalintii lagu ogolamay dhammaadeen mise weli waxba arsan waa musaafiro saddexdii maalmood iyo habeenoodu miyay dhammaadeen mise weli waxbaa harsan buu ka shakisan yahay qofkaasi masxi dambe ma samayn karo waayo asalku wuxuu ahaa in la maydho labada lugood alaslu waa haslu alrijlayn masxiguna waa rukso in qofka la masxa ruksadaasi oo shuruud leh marka haddii laga shakiyo ruksadii shuruudda lahayd dee asalkiibaa soo noqonaya oo in lugihii la maydho oo ruksad laga shakisaya lama samayn karo qawaaciddana waxaa ka mid ah rukhasu laa tunaadu bishak shaygu mar hadduu rukso yahayba shaki laguma xidho oo iyadoo laga shakisan yahay inuu hadda rukso ku yahay iyo in kale bimacnaa lama samayn karo waxaa la mida taa haddii waxa weeyaan uu ka shakiyo hal ibtadaa fi safari aw fi lxadar misagoo musaafiru masxiga bilaabay mise isagoo muqiima ayuu bilaabay ila muddadii baa kala duwanaanayse macnaa masxigii ma sii wadi karo laakiin la soco oo tan macnaheedu ma aha yani inay muddadii dhammaatay macnaheedu intaa uu shakisay un baanu masixi karin laakiin hadduu shakigii meesha ka baxo masxigiisi waa iska sii wadan karaa qolada sidan yidhi nadaru ila alasli alawal waayo meesha laba asal baa ku jira balu fiirsoo asalka koowaad wuxuu yahay haslu rijlayn labada lugood maydhistooda marka almasxu cala alkhufeyn loo eego dee iyada asala asalka labaadee meesha ku jiraana wuxuu yahay marka muddada laga hadlaayo الاصل بقاء المدة با mise waa intihaauha ma muddadii inay baaqi tahayba mise waa muddadii inay dhammaatay dee asalku waa inay muddadii baaqi tahay oo aanay dhammaan marka qolada sidan yidhi walaa masxa lishaakin fii baqaa'i lmuddati waxay eegeen asalka hore un oo ah asalku inuu yahay lugaha in la maydho asalka dambe oo ah inuu alaslu yahay baqaa'u lmudda may eegin waxaa eegay almusani almusani wuxuu yidhi hadduu shakiyo muddadii may dhammaatay mise may dhammaan dee asalku waa inaanay dhammaano ilaa uu yaqiinsanaya muddadii inay ka dhammaatay masxiga waa iska sii wadi karaa oo asalka labaad ayuu eegay oo wax uu ku bineeyey waayahay sidaas ayaanad mooddaa wallahu aclam inay tahay xagga daliilnimo maaha madhab ahaan inay raajixtay fa in ajnaba buu idhi qofkii masaxay qofka hadduu janaaboobo janaaboobo wajaba waxaa waajiba تجديد لبس يعني وجب waxa waajiba de غسل الرجلين غسل الرجلين labada lugood inuu maydho jirkii uu maydhayay uu ku daro وتجديد لبس haddii uu doonayo dee masxu alkhufeynka inuu sii watana dee inuu xidhasho soo cusboonaysiiyo xidhasho inuu soo cusboonaysiiyo oo masaladii hore ayuunbay tani dee farac ka tahay ama tawdiix usii tahayoo qofkii haddii uu janaaboobo maydhashaa ku waajibaysa maydhashada almasxu cala alkhufeyn ka gudi maayo waa inuu khufkii bixiyo lugii uu maydho kadibna waxa weeyaan khufkii dib uu u gashado hadduu doonayo inuu masixitaan wato waxaa janaabada la mida xaydkii iyo nifaaskii iyo wilaadadii waxyaabihii maydhashada waajibinayo o dhan baa la mida waman nasaca qofka bixiya ee alkhufa khufkii qofka bixiya wa huwa xaaluwa isagu bituuri masxi masxi tuhrigii uu ku sugan yahay asala waa maydhayaa qadamayhi labadiisa lugood ayuunbuu maydhaya manaa biuhri masxi wuxuu kaga ixtiraazay meesha uu kaga saaraya biuhri lgusli haddii uu ku sugan yahay oo tusaale ahaan uu weysaystay khufkiibuu xidhay kadib isagoo weli aan masxiba bilaabin ayuu khufkii iska bixiyey dee luga maydhi maayo ay lugu dee hore u maydhnaayeenba oo masxi maydhistaa bedel ka ahana mabuu dhicinba isagoo weyse qabuu khufkii xidhay masxiba isagoon bilaabin ayuu khufkii iska bixiyey lugaha maydhi maayo way lugu way maydhan yihiinba waaya suuradana isagoo halkan uu ku sheego taa muqaabilu ay waxay tahay isagoo weyse qabuu khufkii xidhay dabeetana wuu weyse jabay markaasuu weysaystay labadii lugoodoo khufkii ku jiru khufkii masaxay markaa biuhri masxi buu ku jiraa soo ma uhri masxi ku yimi oo maydhis aan ku iman buu ku jiraa hadda dabeetana khufkii buu iska bixiyey xaaladda waxay leeyihiin saddex weji baa ku jira oo wejiga uu rajaxay dee waa kana inuu labadii lugoodun uu maydhayo ila weysadiisii wax jabiyey inta kale wax ka jabiyey ma jiro wejigii waa u maydhan yihin gacmi waa u maydhan yihin madaxii waa u masaxan yahay xadadna kumuu dhicin laakiin labadii lugood ee uu masaxay mar haddii qofkii uu masaxay uu ka bixiyey labadii waa inuu maydho waayo dee asalku waa in la maydho labada lugood ayuu ahaa masxiguna bedel buu ka ahaa marka mar haddii wixii la masaxay meesha uu ka baxay oo asalkii oo maydhistahay ay u suurtowday inuu maydho ayaa waajib ku ah oo wuxuu la mid noqonayaa bay leeyihin almutayim aladii wajada almaa qof baa gebagabaystay biyo la-aan awgeed biyii buu helay waxaa waajib ku noqonaysa inuu biyihii haddii arrintu ay maydhasho ahayd ama wax maydhasho waajibinaya ku dhacay inuu biyihii ku maydho haddii kalena dee biyi inuu ku weysaysto oo dee tayamunkii iyo gebagabaysigii kuma sii shaqayn karo marka qofkan lugihii maydhistoodu ay suurtowday mar hadduu khufkii ka saaray masxigii uu masaxay khufkii lugaha ku jira laakiin hadda uu ka saaray kuma sii shaqayn karo taasi waa tahay wejiga kale wuxuu odhanayaa maye weysadiiba gebigeed waa inu soo bilaabo wejigaa labaad baana ka hor aynu sheegnay kitaabkana ku qoran ka daciifsan weji saddexaad wuxuu odhanayaa xataa labada lugood maydhi maayo oo qof weyse qaba qofkan uu bixiyeyna wuxuu la mid yahay uun timihii intuu masaxay uu iska xiiray ayuunbuu la midi isagoo timaale hadduu madaxii masaxo oo deeta timi uu iska xiiro isagoo weli wayse qaba ma la odhanaya masxu raasigii ku celi waa maya tanina waa taasoo kale ayay yidhaahdeen aymo badan baana saa ku tagtay ibnulmundir saa waa doortay waxay yidhaahdeen waa طahaaratun abatat wahiya صaxiixa falaa tabطulu bilaa xada waysadiisaasi waa طahaaro sugnaatay oo si saxa u sugnaatay marka iyadoonu xadaba dhicin dee buri mayso sidii weysadii oo kale un mana wada burayso bixintaa uu bixiye weysadii kuma wada burayso ila xadaba ma dhicine labada lugood طahaaradoodiina ma burayso meedhistoodu ma waajibayso wanascu اlkhufi laysa xadaa bixinta khufkuna xada iyo wax weyse jebiye maaha xalqu shacrigi timaa xiiristoodii la xiiray markii la masaxay kadib ayuunbuu la midi walihaada annawowi raximah اllahu tacala qowlkaasu ayuu ikhtiyaaray xagga daliilka oo wuxuu yidhi wa huwa almukhtaaru alaqwa inaan xataa labada lugood aanu maydhahaynoo qof dee tahaaro qaba uu yahay ayaa sida la doortay xagga daliilka oo sida xooga badanna ah oo wuxuu yidhi sharxumuhadabka alaqwa ma khtaara bnu lmundir annahu laa yalzamhu gaslu lqadamayni wala lwudu maa lam yuxdi saas ayuu saas ayaana waxa weeyaan saxiixa waana wajhun fi lmadhab sida abu isxaaq ilisfaraayiini uu ka xikaayooday amabase uu sheegay waaya wa fii qowlin buu yihi qowlna waxaa ku sugan qowl yatawada'u u weysaysanayaaba waxay leeyihiin dee mar haddii labadii lugood weysadoodu ay ka jabtay oo khufkaa uu ka bixiye ay kaga jabtay dee ma kala hadhayso oo wixii weysada barhkeed buriyaa dee dhammaanteed waa wada burinaya qowlkani sidaa ayuu leeyahy baabu lqusli aadaakani baabu bayaani axkaami lqusli meedhashada axkaamteeda caddayntii la caddaynaayey ayuu u baab yahay alquslu iyo alghaslu labadaba waa la odhan karaa wاlfatxu afsahu cinda اlugawiyiin in alghaslu la yidhaahdo ayaa fasaaxo badan lugawiyiinta agtooda wاdamu ashharu cinda اlfuqahaa in la godo qaynko la dhaha baab اlgusli ayaa caan baxday fuqahada agtooda haddii la kasriyo la yidhaahdo baab اlhisli alhislu waa maa yuqsalu bihi shay waxa shayga lagu maydho sa saabuuntii oo kale alhislu la odhanaya iyo sidrigii qasilkii iyo waxyaabaha la midkaa ayaa alkhislu la odhanaya alghuslu luqatan waa saylaanulmaaya calaa shay muطlaqan waa biyuu shaygii inay dul dareeraan sharcanna waa saylaanu lmaayi calaa jamiici اlbadani maca aniyati waa biyuhu jidhka oo dhan inay dul maraan iyadoo niyana ay la socoto kaasay shareecadu husli u taqaanaa wuxuu sheekhu ka waramay husliga waxyaabaha waajibiya muujibaat اlghusli waxa kale uu ka warramay arkaantii husliga waxa kale mualifku raximah اllahu tacaala uu sheegay sunnayaashii husliga saddexdaa arrimoodba waa sheegay wuxuu soo horraysiiyey muujibaadkiisii maydhasho qofka maxaa ku waajibay goorma qofka maydhasho ku waajibta wuxuu uhi muujibu qusliga waxaa waajibiyaa mowtun geeri weeye waa dhimasho marka dhimashadaasi cidda ay ku waajibinaysa qofkii dhintay maahe dadkii noolaabaa waxaa waajib ku noqonaya qofkaa dhintay inay maydhaan waay nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwa nool buu amray xadiidkii ibni cabaas saxiixinka ku jiray ninkii carafo ku dhintay ikhsiluu bimaa'in wa sidrin wkafiluu fii awbayhi saasuu ihi nebigu calayh salaatu wasalaam mowtun marka la leeyahay kolley waxyaabo ka baxaya waa jiraan laakiin mualifku halkeeduu ku sheego dee kitaabuljanaa'is buu ku sheegay oo gaalkii waa ka baxaya oo gaalkii meedhistiisu waajib maaha waxaa kaloo ka baxaaya shahiidkiibaa ka baxaya ashahiid shahiidkii isagana lama maydhaye dhiiggiisa ayaa lagu aasay marka arrimahaana mualifku wuxuu ku sheegay kitaabu ljanaais walihaada baanu halkan aanu ku xusin wuxuu idhi waxaydun baa waajibiya meedhashada xayd baa waajibiya ma xaydka laftiisaa waajibinaya mise inqiaaciisa mise go'istiisa yaani khilaaf baa arrinta noocaasiya ku sugan laakiin dee gabadhii xaydka marka uu ka go'o ayuunbaa meedhashadii ay ku waajibaysa nebigu calayh salaatu wasalaam se bukhaari wariye gabadhii dhabar furanka lahayd wuxuu ku yidhi faidaa aqbalat xaydatuki fadaci salaa xaydka wakhtigiisii marka uu yimaado ama sifaadkiisi aad aragto salaaddii ka tag waidaa adbarat fakhtasilii wasallii marka xaydka uu daba jeediyana maydho oo tuko saasuu nebigu calayh isalaatu wasalaam yidhi wa nifaasun baa waajibiya nifaas baa waajibiya meydhashada nifaasku dee waa dhiiggii dhalmada waana bilijmaac oo inuu meydhasho waajibiyo waa la isku waafaqsan yihi waxaana ay ku sameeyeen lannu xaydun mujtamicun weeyi waxay leeyihin waa xayd ururay oo xaydkii gabadha ka iman jiray unbaa intan uurka ay leeda ururaya isagii baa markaa maalmaha hadda ay umusho ka imanaya waaya wakada saasoo kale waxa ahaatay wilaadatun baa ahaatay dhalmo dhalmadaasoo bilaa balaalin qoyaan aan wadan fil asaxi sida asaxa marka la qabto waxay leeyihiin haddii ay dhacdo gabadhi inay umusho oo wax allaale wax dhiigoo ka yimi haba yaraatee aanu jirin maydhasha ayaa waajib ku ah oo maxaa maydhashada ku waajibiyey laba arrimood bay sheegaan waxay idhahdaan lianna alwalada maniyun muncaqidun waayo ilmahan ka soo baxay mani guntantay weeyi oo dee iyadaa laga abuuray marka inay mani ka soo baxday oo kale ayay noqonaysaa sabab labaadna waa sheegaan waxay lanu laa yakhluu balalun haaliban way sida haalibka bayaan kama marna dee khilaafku wuxuu ku saabsan yahay marka qoyaan aanu jirin hadduu qoyaan jiro waliba qoyaan dhiig waxa weeyaan uu jiro dee gabadha maydhashada waajib bay ku noqonaysaa sida saxdiina waxay tahay oo alasaxuda waxaa muqaabil u ah inaan dhalistaas aanay wax dhiigii aanu la socon iyo wax qoyaani inaanay maydhasha ku waajibahayn lianna alwalada laa yusamaa maniyan ilmaha mani laguma magacaabo nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dee biyaha ka maydha inama almaau min almaa gabadha waxa ka soo baxayna maa miyaa la odhanaya wakharaja minha maaun miyaa la odhanaya ilmihii magaca maa miyaa loogu yeedhay waa maya alwaladu laa yusamaa maaan laakiin de waaba arrin iska naadiraba arrin iskaba naadira weeye waayo wa janaabatun baa waajibisa janaabo bilijmaaci bay ku waajibisaa janaabadu markaa xaqiiqadeeda iyo waxa ay ku imanayso ayuu inoo tilmaamayaa oo wuxuu yidhi bidukhuuli xashafatin janaabadaasi oo ku xaasishay bidukhuuli xashafatin xashafo gelisteed aw qadriha aw dukhuuli qadriha ama xashafadii in la qadaroo leeg gelisteed farjan oo min maquucihaa wey aw qadriha min maquuciha xashafo intaa la qadarkaayo dee ka mida qofka xashafadiiba laga jaray farjan ay gasho taasay janaabadii ku xaasilaysaa oo xashafadu waa intaa dee gudniinku uu ku dhacee gudniinku uu baneeyey haddii intaasi markaa farji ay ku maqnaato oo ay ku qarsoonto markaasi ayay meedhasha waajibaysa id iltaqa alkhitaanaan faqad wajaba alquslu buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam iltiqaagoodana waxaa looga jeedaa muxaadaat inay sinmaan ayaa looga jeedaa oo iltaqa alfarisaani baa la idhaahdaa marka ay waxa weeyaan labada faras isa isu weydaariyaane ay sinmaan waxaanay sinmayaanuun oo iltiqaagaasi u dhacayaa haddii xashafadu markaa farjiga ay ku dhammaato haddii markaa xashafada barhkeed uu galo amaba si aanay gelinba oo meelo soko ay ka soo noqoto markaa taa janaabo la odhan maayo haddaanay dee qofkii biyo ka iman intaasi waxa weeyaan qofku junub ku noqon maayo waayo farjigana maxaa looga jeedaa de waxaa looga jeedaa meel furan ama qubul ha noqoto ama dubur ha noqoto ama nin ha noqoto ama gabadh ha noqoto ama qof nool ha noqoto ama meyd ha noqoto ama neef xoolaaba ha noqotaba farjiga waxaasoo dhan ayaa soo gelaya waaya wa bikhuruuji maniyin bay janaabadii ku xaasilaysaa wa taxsulu janaaba janaaba waxay ku xaasilaysaa bikhuruuji maniyin mani soo bixitaankeed ayay janaabadii ku xaasilaysaa manidana waxaa looga jeedaa maniyu nafsii baa looga jeeda manidiisii inay ka soo baxdo oo weliba ay ka soo baxdo awala maratin marka u horaysa oo haddii mani qof kale ay ka soo baxdo qofkii maydhasha ku waajibi mayso yacanaa inay weyse ku waajibta mooyaane maydhasha kuma waajibayso manidiisa lafteediina hadduu dib isugu shubo oo dabeetana ay soo baxdo mar labaad maydhasha kuma waajibayso walihaada baynu nidhi awala maratin marka koobaad markay manidiisu ka soo baxdo ayay maydhasha waxa weyaan qofkii ay ku waajibaysaa waay waana bilijmaac taasi goormaa la odhan karaa manidii way soo baxday hadduu nin yahay manidii dee waa inay xashafada ka soo baxdo daahirka ay timaado banaanka de waa inay timaado xashafada dusha ay uga soo baxdo haddii ruux dumara uu yahayna ayib iyo bikri baa loo kala qaadayaayo haddii bikri ay tahay ninkay la mid tahayo manidii waa inay banaanka timaado haddii ay ayib tahayna waxay meedhasha ku waajibaysaa markay manidu soo gaadho meesha istinjaynteedu ay waajibka tahay meesha istinjaynteedu markay de ay kaadidoo kale gabadhii ay waajibka tahay waaya wuxuu uhi raximah ullah min ariiqihi meeshiisii uu ka soo baxo manidu ariiqiisii dariiqiisii almuctaadi ee ha mid loo bartay halkii la yaqaane uu ka soo baxo wakayrihii uu ka soo baxo halkii muctaadka ahayde loo bartay meel aan ahayn tusalaan dhabarkuu ka jabayo manidiiba dhabarkay ka socota manida lafteedii oo sifaadkeedii leh ayaa dhabara ka socota markaa haddii meeshii muctaadkayd uu ka soo baxo iyadu khilaaf ma leh meesha aan muctaadka ahayn waxay la mid tahay masaladii hore inoo soo martay oo qofka haddii wixii weysada jebinaya uu ka soo baxo meel aan muctaad ahayn waa tii loo kala qaadayey in marinkii muctaadka ahaa loo bartay uu furan yahayo inuu xidhan yahy iyo meeshaasi inay maciidada caloosha ka sarraysa iyo inay ka hoosayso tanna waa sidii oo kale oo hadday manidii ka soo baxdo meeshii muctaadka ahayd meelaan hayn waxaa la eegayaa mahrajkii muctaadka marinkii muctaadka horta ma furan yahy mise uu xidhan yahy waxaa kaloo la eegayaa oo halkan maciidada ama caloosha meesheedii galaaya asulbu dhabarkii oo dhabarkama meel ka hoosaysay ka soo baxday mise meel ka sarraysay ka soo baxday marka masaladani masaladaas ayay u noqonaysaayo meel ay la fadhiisanaysaa maxaa lagu garanayaa haddaba qofka waxaan ka soo baxay inuu mani yahay ila mani bixisoo bixitaankeed baa maydhasho waajibinaysa wa yucrafu waa la garanayaa buuri ee almaniyu manidii bitadafuqihiba ayaa lagu garanayaa boodistiisa isagoo iyadoo boodaysa inay soo baxday ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi oo weliba dafacaada waxalmaruun sidaa u shubmaya maahe intay soo booddo in kalena ay kasoo dababoodo saasoo kale waa inay noqoto oo ilahay baa yihi khuliqa min maain daafiq insaanka waxaa laga abuuray biyaha boodaya ee ganan baa laga abuuray de biyaha insaanka laga abuurayna waa almaniyu bilaa khilaaf insaankana de wixii aadam iyo xawaa ka dambeeyey ayaa loo jeedaa marka taa horta waa lagu garanaya waxaa haddaba isweydiin leh waay dib baynu u dhigan wuxuu idhi aw ladatin wa yucrafu waxaa lagu garanayaa biladatin macaansi baa lagu garanaya bikhuruujihi soo bixistaa sababteed soo bixistiisa sababteed qofku macaansi uu dareemo oo dee dakarkiina futuuruu ku dhaco dib uu u laabmo wakadalika dee qofka marka biyahaasi ka soo baxaan waa inay shahwadiisi jabto calaamadaasa lagu garanaya waxaan ka soo baxay inuu mani yahay oo maaun daafiqaasi ayaan daafiqba noqon karin biyuhu daafiq maba noqon karaan ilaa lishahwa inay usoo baxaan mooyaane dee shahwadiina macaansi baa ka dhalanaya aw riixin aw yucrafu waxaa lagu garanayaa biriixi cajiinin biriixin baa lagu garanayaa ur oo ka riixi cajiinin cajiin ama qoosh urti oo kale ah raban xaalo uu yahay yanaa manidu manida laga xaalaynayaa mid qoyan xaalo uu yahay manidu haddii ay qoyan tahay oo ay yeelato riixu alc ubaxa geedka timirta urtiisoo kale ama waxaan ujeedaa urtiisoo kale ay yeelato amamase cajiinka urtiisoo kale ay yeelato taasi calaamad bay u tahay wa bayaadi baydin waycurf waxaa lagu garanayaa bibayaadin cadaan inay yeelato oo ka bayaadi baydin beed cadaankiisaoo kale ah jaafan xaalo manidu ay tahay mid qalalan oo manida hadday qalasho oo waxa weeyaan cadaankeedu cadaankii beedka oo kale uu noqdo yacanaa beedka intiisa cad dhereerkiisa cad oo kale taasina waa calaamad marka calaamadaha in la wada helo ay ku wada kulmaan shardi maaha oo mid kastoo ka mida oo la helaa waxay calaamad u tahay waxaas inuu mani yahay fain fuqida haddii la waayo aifaat ifaatkii haddii la waayo falaa husla maydhasho calayhi dushiisa may ahaan waayo dee waxaa ka soo baxay baan mani ahayn mar haddii calaamadihii manida laga waayey waayo halkaa uu yidhi waxa weeyaan aw ladatin bikhuruuji haddii manida qofka qabo uu ka keeno ama xanuunba uu ka keeno meedhasha miyay waajib ku tahay madhabku wuxuu yahay inay meedhasha waajib ku tahay waxaana daliishanayn cumuumka xadiidka almaau min almaa oo mar haddii biyahaasi manida la dhaha qofkii ay ka soo baxaan sifaday doonayaan baa kaga soo baxaane meedhasha inay ku waajibta way xadiidku tilmaamaya culimo kaloo badan baa jiro bal jumhuurtu waxaabay yidhaahdeen saddexa madhabee kale iyo waxay yidhaahdeen haddii aanay lado iyo macaansi wadanoo shahwa aanay la socon oo qofkii xanuun uu ka keeno ama qaboobo uu ka keeno meedhasha waajib kuma xadiidka cali baanay daliishadeen imaamu axmed iyo wariyeen idaa xadafta almaa fii riwaa idaa fadakta almaa macnaheedu markaad biyo aad ganto biyuhuna kuwa ganan waxay noqonayaan marka dee si shahwad iyo macaansi uu ku jiro qofka ay uga soo baxaan xadiidkan inama almaau min almaana waxay dhahaan asha ku jirta waa cahdiya oo waa biyihii sifadoodu ay sidaa ayda sidaa lagu yaqaanay daafiqa ahaa ilahayba qur-aanka uu ku sheegay waalmar'atu buuhi gabadhi fii maa sabaqa waxaa soo hormaray axkaamo dhexdii ka rajulin nin oo kale weeye waa ninka oo kale licuum iladilla oo adiladu rag iyo dumarkii waa koobsanaysa oo haddii waxa weeyaan dee ilaajkii uu dhaco maydhashaa ku waajibaysa haddii manidii ay ka soo baxdana maydhashaa ku waajibaysa sidii ninkaba wayaxrum halka wuxuu kaga warramaya waxyaabaha qofkii janaaboobay mamnuuca ka noqonaya wayaxrumu waxaa xaaraantimoobaya biha ay biljanaabati janaabo sababteed maa shaygii xaruma xaaraantimoobay bilxadai xada sababtii u xaaraantimoobay xadaulaarka oo afar shay buu ahaayo hore uu soo sheegay salaada iyo awaafka iyo almuktu naam salaada iyo awaafka iyo masu lmusxaf wuxuu ku daray markaa walmuktu bilmasjidi intaa horey dheeraadka towaa lagu daraya iyo ku nagaanshaha masaajidka laa cubuuruhu ka tallaabistiisa maya manaa masaajidka inuu ku nagaado ama ha isdhex taago ama ha fadhiisto ama ha jiibsado ama ha dhex noqnoqdee ayaa janaabada sababteed xaaraan ka noqonaya laakiin hadduu masaajidkii ka tallaabo halkaa intuu ka soo galo halkaa uu ka baxo taasi xaaraan ka noqon maysa bul almuktu fi lmasjid markaa qofka junubka inay xaaraan ka tahay xadiia ku soo aroortay waa xadii daciifa sida xadiidka caaisha iyo xadiidka umu salama iyo inii laa uxilu almasjida lijunubin walaa lixaa'idin masaajidka uma xalaalayn buui nebigu sida xadiidku uu leeyahay saasuu nebigu yihi buu leeyay junub iyo xaaitoona lakin waa xadiid daciif oo jasra bintu dajaaja ayaa sanadkiisa ku jirta oo bukhaari uhi cindaha cajaa'ib waxaana ay khilaafto warinta xadiidkan ay ku khilaafto bukhaari xadiidka uu kuba cileeyey curwa ibnu zubayr oo xadiidka caaisho ka warinaya iyo cabaad ibnu cabdilaah oo waxaanay iyagu sheegin ayay sheegto intaa aynu sheegnay jumlada aynu sheegnay ay ka mid tahay iyo inuu nebigu yihi masaajidadana hala xidho oo iyadu kii abibakar xataa kama soo reebin labadaasi waxa weeyaan taabiciye caaisho ka warinayaan masaajidka abibakar waa soo reebin cilo kalena xadiidkeedu waa leey qad idarabat fiih oo maratan jacalatu min xadiii caaisha wa taaratan min xadiii umi salm marna waxay ka dhigtay xadiidka caaisha marna xadiidka umu salama ayay ka dhigtay waaya marka mar haddii uu xadiidkaasi daciif yahay aayadda qur-aankaabaa soo hadhay oo ay deliishadeen walaa junuban ila caabiri sabiil ya ayuha aladiina aamanu laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamu ma taquuluun walaa junuban ila caabiri sabiilin oo waxay leeyihiin salaada laleeya laa taqrabu salaata makaanu salaa baa loo jeeda waayo dee salaada dhexdeeda cubuur ma dhaco oo qof salaad dhex maraa ma jiro salaadda wax la dhex mari karaa maaha marka makaanu salaagii baa loo jeeda oo meeshii lagu tukanayey ha u dhowaanina idinkoo janaabo qaba ilaa inaad ka dhex tallaabaysaan mooyaane tafsiirka noocaasi saxaabada qaarkood buu ka soo arooray cabdulaahi bn mascuud baa ka mida anas bnu maalik baa ka mida waxaa ka mida saasoo kale cabdulaahi bn cabaas cabdulahi bn cumar baan ujeedaa waxaa ka mida jaabir bn cabdilaahi wakulu hadi aaaar lam yasix minha shay aaaartaasoo dhami ma ansixin waa wada daciif midba wax ku jiraba tafsiirka wallahu aclam raajixina wuxuu tafsiirka ibnu cabaas ee daahirka aayaddana waafaqsan waa salaada in salaad loo daayo ilaa caabirii sabiilina la yidhaahdo musaafirkii baa loo jeeda oo macnuu waxa weeye haddaad junub tihiin salaaddii ha u dhowaan ilaa aad maydhanaysaan inaad tihiin mooyaane musaafiriin biyo-aan haysan oo markaa dee aad gebagabaysataan falam tajiduu maan fatayamamuu ayib maxaa markaa musaafirka iyo gebagabaysiga ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya lanna qofku markuu safar yahay bay u badan tahay inuu biyo waayo walihaadaaba waxa weyaan tayamumka iyo gebagabaysiga markii laga hadlayay musaafirka la sheegay oo la xuso intaa waxaa inoo raacda saxaabada rasuulka waxaa ka ansaxday zayd ibnu aslam wuxuu wariyey oo ibnulmundirna aarkiisa waa soo saaray isagoo mukhtasara wakadalika aarkiisa waxaa soo saaray abu nucaym isagoo sanadkiisuna uu yahay xasan uu dheer yahayna aarku wuxuu sheegay saxaabada rasuulku iyagoo janaabo qaba intay weysaystaan inay masaajidka iska dhex joogi jireen ku sheekaysan jireen oo aanay dhib u arki jirin qof junub inuu masaajidka dhex joogo tafsiirka aynu sheegnay oo ah in salaada salaad loo daayo caabiru sabiil kale musaafirka lagu fasiro waa tafsiiru cabdilaahi bni cabaas ibnu jariir baa bisanadin saxiix tafsiirkiisa ku wariyey wkadalika ibnulmundir kitaabkiisa alawsat marka masaladu wallahu aclam waxay sax ku tahay baabulixtiyaad iyo in looga tago waracya mooyaane laakiin xukumahaan waxay sax ku tahay qofkii junubkaa masaajidka joogistiisu inaan xaaraan ka ahayn ku darso oo saxaabada qaarkood baa masaajidka deganaa ahlu sufa saxaabiyad baa iyaduna saasoo kale masaajidka dhex deganayd nabiguna calayh salaatu wasalaam uu odhan markay janaabo qabtaan masaajida ka baxa wlqur'aanu baa xaaraankaa buui ee qira'at qur'aan qur-aanka akhrintiisii ayaa xaaraan ka ah oo qur-aanka akhrintiisa axaadiia diidda waxaa ka mid a xadiiu cabdilaahi ibni cumar oo laa uxilu lqur'aana lixaa'idin walaa junubin xadiidkaasi waa daciif oo ismaaciil ibnu cayaash ayaa xadiid sanadkiisa ku jira waxaanu ka warinayaa muusa ibnu cuqba oo xijaaziya riwaayatu ismaaciil ibni cayaash can hayri shaamiyiinna waa daciifa weeye wmaca dalika culimadu waxay ku xukumeen ismaaciil ibnu cayaash xadiidkan warintiisa inuu ku khaldamay oo hadalkii cabdulaahi ibnu cumar uu ahaayo rafcinta iyo ukaryeelista nebiga uu u kor yeelay inuu ku khaldamay aimada sidaa yidhi waxaa ka mida alimaamu axmed said ibnu cabdulahi uu ka wariyey wakadalika abu xaatim sida inankiisa waxa weyaan ibnu abi xaatim kitaabka aljarx watacdiil waxa weeyaan uu kaga soo wariyey markaa daliil diidaya ma jiro qur-aanka inuu aqriyo qofku nabiguna calayh salaatu wasalaam kaana yadkuru llah calaa kulli axyaani xaaladihiisa oo dhan ilahay wax usi jiray qur-aanka akhrintiisuna dikriga ilahay bay ka mid tahay imaam albukhaarina xadiidkaasuu u daliishaday qofkii junubka inuu qur-aanka akhrin karo saxaabadana waa ka ansaxdo kaana cabdullahi ibnu cabaas yaqra wirdahu junub isagoo janaabo qaba qur-aankii qur-aan maalmeedkiisii waa iska akhrisan jiray laakiin muqaabilkuna wuu jirae la soco cali bin abi aalib wuxuu hi walaa aaya hal aayadna xataa akhriyi maayo sanadkuna waa saxiix cabdulaahi bnu cumarna kaana yakrahu qira'at alqur'aan liljunub markaa saxaabadu taa waaba isku khilaafsan yihiinba wa taxilu buu hi waxaa xalaala adkaaruhu baa xalaalo ah junubki adkaaru lqur'aan adkaartii qur'aan ku jirtay laa biqasdi qur'aanin qur'aanu qasdintii bimacnaa ku akhrin maayo ama idaa kaana dalika haddii uu yahay arrinkaasi akhrinta adkaartaasi laa biqasdi qur'aanin qur-aan uu qasdintii mid ku xaasishay midaan ahayn oo tusaalahaan dee raashinkii markuu cunayay buu hi bismi illahi raxmaan raxiim qur-aanna ugama qasdiine dee tasmiyadii nebigu calayh salatu wasalaam uhi ku bilaaba ayuu uga qasdiy amaba se markuu dhammeeyey ama nicma u xaasishay buu hi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qur-aan ugama qasdina dee dikri buu uga qasdi iyo xamdin ama gaadhigiisuu fulo markaasuu hi subxaana aladii sahara lana haada wamaa kunaa lahu muqriniin dee waa aayad laakiin isagoo hadda qur-aan ugama qastine dee dikrigii gaadiidka lagu fuliya buu uga qastiyey markaa taasi waa u bannaantay waaye wuxuu yidhi wa aqaluhu guslujanaaba inta u yar halkan wuxuu ku sheegayaa arkaantiya la soco intiisa u yar ee qofka wujuubkii uu kaga dhacaya niyatu rafci janaabatin janaabo koryeelisteed niyeysiga la niyeysta weeye hadduu qofku junub yahay haddii gabadhu xaayita ama nufasaana dee kaasay niyeysanaysaa rafcintiisa aw istibaaxati muftaqirin ilay ama wax u baahan yanaa rafculxadadka iyo ahaarada istibaaxadii niyeysiga uu niyeysto aw niyatu istibaaxati muftaqirin ilay aw aadaa'i fardi lqusli ama qusliga faralkiisii gudashadiisa niyeysiga uu niyeysto maqruunatan xaalo ay tahay niyadaasi mid la xidhiidhsan biawali fardin faralka u horeeya waa sidii waysada oo kale oo haddaan lala xidhiidhin bay leeyihin casmi bay noqonaysaa niyo noqon mayso awalulfardiguna halkan muxuu noqonaya ila waysada wejiga meedhistiisa ayay ahayd halkan awalulfardigu wuxuu noqonayaa meeshii uu ka bilaabo meedhista istinjada hadduu ka bilaabo awalulfardigu kaasuu noqonaya waa niyadu taa la xidhiidho hadduu madaxa meedhistiisa ka bilaabo awalfardu kaas buu noqonaya waayo dee qusligu waysada waa ka duwan yahayo isagu tartiib farala oo waajiba ma laha waayo rukunkii koobaad waa kaasoo waa niyada niyaduna saddexdii kayfiye ayay leedahay adaa'i fardilquslidaana wixii markaynu weysada maraynay ku jiray ayaa ku jira oo inuu niyatu adaa iyo niyatulfardi uu kulmiyaa sida horeba inoo soo martay waajib maaha midkood buu ku gaabsan karaa oo niyatu adaailqusli buu ku gaabsan karaa ama niyatu fardilqusli buu ku gaabsan karaa waaya niyatulqusli maya iyadu waayo qusligu isagu wuxuu leeyahay macnaa qaybo mubaaxun ah oo aan cibaado aan ahayn iyo qaybo sunnayaalaba waayo tiirkii labaad wa tacmiimu shacarihi weeye timihiisa waa inuu caam yeelo wa basharihi iyo jidhkiisa ay bilmaa biyidda waa inuu ku caam yeelo biyi wada gaadhsiiyo waayo dee xadadku jidhkiisao dhan u wada gaadhay marka uu janaabo yahay marka qusligiiyo maydhistiina in lagu caam yeelo ayaa saasoo kale waajiba basharada waxaa looga jeedaa waa jidhka dushiisii oo dhan oo afka gudihiisii iyo sankiiyo kuwaasi kuma jiraano luqluqashada iyo sandaarsiga iyo waajib maaha waayo iyagu dee badankii sare ka mid maaha baatin bay xisaabsan yihiin xataa ciddiyuhu waa ku jiraan inta waxa weeyaan la maydhaayo waay timahana waa timayowgii oo dhan waxaa laga soo reebayaa un timaha isha gudaheeda ka soo baxa haddii isha gudaheeda tima ay ka soo baxaan timahaasi inuu maydhaa waajib kuma aha waayo isha gudaheedu baatin bay xisaabsan tahay oo weysada dhexdeeda dee in la maydhaa waajib may ahayn waxaa arrintan rukun looga dhigay lianna hada huwa xaqiiqat lqusl maydhisbaaba xaqiiqadeedu ay sidaasi tahay oo saylaanu lmaa'i cala shay mulaq ayaa maydhis lo odhanaya marka ilaa biyihii jidhkii ay dul maraan dee maydhisiba may iman waayo dalkiga oo ah in biyihii xubinta lagu celceliyaa iyadu waysada iyo qusliga dhexdiisa midna waajib maaha waxay ka mid tahay mustaxabaadka si khilaafka looga baxo cidda waajibisa khilaafkooda walaa tajibu waajibi maysa buuhi madmadatun luqluqasho iyo wastinshaaqun sandaarsi yanaa fi lqusl wa akmalu haddaba halkana wuxuu ku sheegayaa sunnayaashii maydhashadu halkana ku sheegaya intiisa u dhammayska tirani akmalkiisu isaalat lqadari waa in la suuliyo wixii wasakda ah alqadar waa wixii naftu ay diidday ay ka waswisto ama daahir ha noqdo sida manidii ama najaas ha noqdo labadaba qadar waa la idhaahdaa marka haddii mani ay sunnuhu waxa weeye sunnat lqusl horta in wixii jidhkiisa maray sida manidii oo kale iyo wixii jidhkiisa maray ee najaasa sida madidii oo kale horta inuu iska suuliyo oo nebigu calayh salaatu wasalaam sida caaisha ay ka warisay istinju qusligiisa ku bilaabo intuu istinjooday ayuu kadibna gacmaha maydhay kadibna nebigu calayh salaatu wasalaam wuu weysaystay uma alwudu'u dabeetana weysadii baa ku xigta wa fii qowlin yacni weysadii oo dhammaystira weeyaan macnuhu wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan yuakhir wuu dibdhigayaa asla qadamayhi labadiisa gomadood meydhistood waana sidaa ku soo aruurtay xadiidka maymuuna labadubana waa sax tii la sameeyaba hadduu weysada wada dhammaystiro iyo haddii labada lugood meydhistooda dib uu dhigto labaduba nebiga calayh salaatu wasalaam way ka soo arooreen uma dabeetana weysadaa waxaa ku xiga tacahudu macaaifihi laabatooyinkiisa inuu si gaara uga warhelo sida haddii tusaalahaan dee cabbaadiyo cunaa ku leeyahay iyo calooshiisu haddii dee aad ay u baruuraysatay oo lakabiyo isdul saarsaaran ay yeelatay iyo haddii sidaasoo kale dee kilinkilooyinkii iyo meelaha dee biyuhu inay ka dulboodaan ay dhici karto ayuu si gaara markaa biyaha u gaadhsiinaya uma dabeetana yufiidu waa burqinaya almaa biihi calaa ra'si madaxiisuu ku dul burqinaya wa yukhaliluhu faraha qoyanna waa dhexgelinaya nebigu calayh salaatu wasalaam labada takhliil ku horraysiiye sida xadiidka caaisho ku cad oo biyaha ku shubistooda ayaa dambaysay uma shiqii laayman dabeetana dhinaciisa midig buu biyii ku shubaya uma laysar dabeetana dhinaca bidix ayuu ku shubaya wayadluku biyihii buu gacanta ku celcelinaya xubinta dusheeda wayualliu yacnaa saddex buu ka dhigayaa waa saddexaynayaaoo yacnaa saddex jeer ayuu madaxiiyo jidhkaba maydhayaa madaxa isaga naskaa ku soo arooray saddex jeer buu nebigu calayh salatu wasalaam ku shubay badankana waa looga qiyaas qaatay weysada lafteedana waa looga qiyaas qaatay wa tutbicu way raacinaysaa almar'atu gabadhi lixaydin xayd markay u maydhanaysa xayd awgii aarahu xaydka raadkiisa waxay raacinaysaa miskan bay raacinaysaa uduga miskiga la ydhaahdo oo inta ay cudbi mariso ayaa meelihii markaa dee gaadhay ayay marinaysaa si raa'ixadii ama urtii keli ahayd meesha looga kaxeeyo waxaa laga soo reebayaa gabadhi hadday tahay muxrima iyadu ma marinayso waayo looma ogolaa miskigoo dee diibkiibuu ka midi haddii gabadhu ciddo ay ku jirtana diibkii kale looma ogola laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ruqseeyey qusti qustu adfaar oo udugiisaan aad u badnaynoo diib ahaan iyo udug ahaanna loogama qastiyaba dee raaixadii i xumaydna meesha waa ka kaxaynaya wailaa haddii kale in lam tajid aiiba ama almiska haddaanay miski helin fanaxwahu ay fatutbicu waxay raacinaysaa aarahu naxwahu wixii isaga shabaha ee iiba ayay raacinaysaa haddii iibba ay weydana waxay samaynaysaa dhoobay marinaysaa meesha dhoobada lafteeda waxyaba raayaxada iyo urta xun kaxeeyaya ka midta haddii dhoobo ay weydana khalaas biyuhunbay ku maydhisa intaasaa ku filan walaa yusanu lama sunneeye buu idhi tajdiiduhu qusliga jadiidintiisa oo qofkii janaaba ku waajibtay wuu maydha inuu idhaa mar labaad baan maydhanaya oo maxaad u maydhanaysa janaabadii baan mar labaad ayaan u maydhanaya soodigii maydhay waan jadiidinaya taa lama sunneeye buui wakadalika tayamumkii baa lamida lannu lam yunqal tjdiid wuu nabiga calayh salaatu wasalaam waa laga soo raray laakiin tajdiid lqusli rasuulka lagama soo rarin wuxuu idhi bikhilaafi lwuduui weysadii khilaafkeeda weeye weysadii iyada waa la tajdiidin karaa waa haddii uu ku tukado iyada lafteeda sida alasaxu wayusanu waxaa la sunneeyaa buu idhi allaa yanqusa inaanu ka yaraan maaulwuduu'i weysaysiga biyihiisu can muddin mud inaanu ka yaraan baa la sunneeya wlqusli wamaaulquslina maydhashada biyaheeduna can saacin saac inaanay ka yaraan baa la sunneeya walaa xadda buu ihi xad lahu biyaha lagu weysaysanaya ama lagu maydhanayo umuu sugnaan ee qofka waa intii ku fillaata un ama intaa la sheegay ha ka yaraado amaba se ha ka badnaado laakiin sunnuhu waa maxay haddii qofka jidhkiisu uu muctadil yahay dhexdhexaad sidii nebigaoo kale calayhi salaatu wasalaam inaanu waxa weyaan aanay mud ka yaraan biyaha uu ku weysaysanayaa kuwa ku maydhanaya saac inaanay ka yaraan waayo nebigu calayh salaatu wasalaam sida safiina saxaabiga la odhan jiray uu ka wariyey musliman saxiiisa uu ku soo saaray kaana rasuulu llahi yatawada'u bilmuddi wayaqhtasilu bisaac macnaa waa inta u yara nebigu calayh salaatu wasalaam uu isticmaalay waman buu idhi kii bihi isaga najasu najaasa ay ku sugan tahay ay bibadanihi jidhkiisa najasun najaasa ay ku sugan tahay yaqsiluhu najaskaas buu maydhaya uma dabeetana yakhtasilu wuu maydhanaya oo bimacnaa laba maydhisood ayuu samaynaya miduu najaasada iskaga maydho oo meeshii ay ku taalle uu kaga kaxeeyo iyo miduu janaabadii iskaga maydho walaa takfi buuhi kuma filla lahumaa labadoodaba labadee maydhistii najaasada suulinteedu ay u baahnayd iyo maydhashadii janaabada haslatun ay waaxidatu maydhis buhi kuma filla oo hadduu hal mar waxa weeyaan jidhkiisii maydho ghaslu janaaba uu niyoodo najaasadiina sidaasi ay ku suusho taasi kuma filla buu leeyahy wakadaa saasoo kale waxaa wakadaa saasoo kale weyaan arrinku fil wuduui weysada dhexdeedii oo hadduu weysaysanayo xubnihii weysada mid ka mida najaas ay marsan tahay horta najaasada waa inuu ka maydhaa buuhi kadibna dee weyse ahaan uu u maydho xubintii sidaasi ayaa raafici waxa weeyaan uu yidhi waxaanay taasi ku sababaysan tahay xili waa laba waajibo oo kala jinsi ah oo midna waa ghuslu janaaba midna waa waa ghuslu najaasa marka laa yatadaakhalaan isma hoosgelayaan mid walba waa in goonidiisa loo qabto imaamu nawowi taa waa khilaafo wuxu uhi qultu ala saxu sida saxiixnimada badani tagfi wey waa ku filan tahay ay lahumaa maydhista najaasada iyo maydhista janaabada haslatun waaxida baa ku filan wallahu aclam waayo labaduba maxay waajibinayaan xubintaa in la maydho ayuunbay labaduba waajibinayaan dee xubintiina la maydh waqad wujida haslu alcudw najaasadiina waa laga suuliyey sidaasoo kale dee xadadkiina waa laga suuliyey meedhashadii la rabay way xaasishay laakiin waxaad ogaataa mas'aladan khilaafkeedu wuxuu dhacayaa ama ay khilaafiyo tahay haddii ay najaasadu tahay najaasa xukmiya najaaso cayniya aanay ahayn meeshii najaaso dul taalla oo caynteeda ay dul taalla ama ka uraysa ama ka dhadhamaysa ama midabkeedu ka muuqdaa ma jiro maydhis quri ma ku filan tahay markaasoo najaasada xukmigaa suulinteeda iyo xadadkii janaabadaa suulintiisa maydhis quri ma ugu filanta markaasay khilaafita amaba se marka maydhistaasi hal mar ay najaasadii meesha ka kaxayso oo aarkeedii raadkeedii aanu ku hadhin urna ma hadhin midabna ma hadhin dhadhanna ma hadhin markaasay masaladu khilaafita laakiin haddii qofkii waxa weeyaan uu maydhay oo najaasadii weli ay ku taallo dee maydhistaa quri uguma filla xataa maydhistii janaabadaan u ansax ahayn waayo meesha ay dul taallo dee biyii may gaadhin meel xadadkeedii qabta weye haddii waxa weeyaan aanay najaasadii markiiba aanay suulin ee maydhistii markuu ku celceliyey ay suushayna dee waxay noqonaysaa inay biyihii najaasaysay haddii biyihii waxa weeyaan ay yar yihiin amaba dee ugu yaraan biyihii mustacmal ay noqdeen oo biyi aan tahaaro gelahayn biyihii ay noqdeen daahirba haadaane waman ikhtasala minhu qofka maydha lijanaabatin janaabo awgeed qofka u maydha iyo wa jumucatin jumca awgeed oo labadaba wada niyoodo maydhis quru labadaba u niyooday xasala labadiba way xaasilayaan oo mid salaad faral iyo taxiyatulmasjid u niyooday ayuu la mid noqonaya waayo maqsuudkii wuu xaasilayo dee xadadkiina waa iska maydhay jumcaana dee isnadiifin baa maydhisteeda looga jeeday iyaduna waa xaasishay aw liaxadihima ama midkoodba u maydho uu niyeystay xasala waa xaasilaya ee almanwiyu kaa la niyooday faqr isagoo kelidii ayuu xaasilaya oo ka kale aanu niyooni xaasili maayo way labada mid waliba dee niyu u baahan yihi oo xaggii niyada isma hoosgeli karaan qultu waxaan idhi buu idhi walow axdaa haddii uu qofkii weyse jabo yani xadaan asqara uma dabeetana ajnaba uu jinaaboobo aw cagsu aw xasala ama u xasilo cagsu taa cagsigeedu janaabadaa horrayso xadadkaa dambeeyey toorana waa maxay xadadkaa horreeyey isagoo xadadkii qaba asqarkaa ayuu janaabooday kafaa waxaa ku filan alguslu yacnaa maydhis baa ku filan maydhis uu janaabo rafcinteed u niyooday ayaa ku filan oo xadaul asqarka laftiisina kaga filan wallahu aclam oo labadaas iyagu way is hoosgelayaan xadaulaarkii iyo xadaulabarki xataa xadaulaarka haddaanu niyoon janaabaa ku waajibtayoo wuu maydhay isagoo janaabada u niyooday wayse maba niyoonba maydhashadaasi waysena waa u noqonaysa xadiia nabiguna alayh salaatu wasalaam daahirkeedu sidaa waa tilmaamaya nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay biyaha markuu isku shubo inuu saa daahir uu ku noqday saxaabada laftoodana saasi waa ka ansaxay sida cumar iyo xudayfe iyo oo cumar radi allahu canhu wuxuu yidhi ayu guslin ayu wuduuin atamu min algusli ama akmalu min algusli qofkii waaba maydhaybe oo janaabaabuu ka maydhaye oo xadaulakbarkii ahe waysada taa ka dhammayska tirani waa maxay marka maadaama dee biyuhu isku wada dul shubay oo jidhkiisii uu ku dulburqiyey biyihii tartiibtii waysada ee xaqiiqiga ahayd ma joogto laakiin dee tii taqdiiriga ahayd inay joogto ayay ka dhigmaysaa marka almim way isgudagelayaan xadaulaarkii xadaulabarkiio niyatu xadailakbari ayaa xadaulaarkiina uu kaga daahirgaroobayaa wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsal allah ala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi wslama tasliima kaiira
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online